فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wacan dhegaystayaal kuu soo dhowaada barnaamijka dhuguxa waraysiyada oo hadahan oo kale aad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada caawa barnaamijkan idinkugu hayna waxaa ka mid ah dowladda federaalka oo mar kale muujisay sida ay u danaynayso shisheeyaha inay gacanta ku wada dhigaan khayraadka dalka haddii uu jangdok iyo noo raaci waayey ee dhinacan jilib iyo jamaami iyo hadduu noo raaci waayey waxayla tahay inuu ee, noo ra- inuu joogi kara eriyadan waa ra'iisul wasaaraha dowladda federaalka oo leh hadday shisheeyuhu jilib iyo jamaama noo raaci waayeen oo shabaab ka hor istaagay inay badda u furan tahay halkaasna ay uga nabadgeli karaan shabaabulmujaahidiin sida uu hadalka u dhigay maalinta calanka itoobiya oo laga xusay hargeysa qunsuliyadda xabashidu ku leeyihiin magaaladaas oo laga dabaaldegay xogo ku aadan qodobkaas ayaan barnaamijka idinkugu haynaa shabakadda ugu muhiimsan dunida oo la jabsaday yaa falkan geystay maxay tahay sababta loo beegsaday dowladee lahayd xogo ku aadan mareegtan oo albaabada loo laabay kadib markii laga xaday malaayiin xog ah ayaan barnaamijka caawa idinkugu soo gudbi doonnaa wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe oo soo gebagabaysay olole dacwi ah oo ka socday gobolkaas kelimaadkii laga jeediyey munaasabadii lagu soo xirayay ayaan dhuwaxa idinkugu soo gudbi doonnaa barnaamijka dhuwaxa waraysyada sidoo kale caawa inta uu socdo qodobada aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah baarlamaanka dowladda federaalka oo maanta mar kale la hor keenay xeer lagu sheegay inuu quseeyo carruurta kaasoo ka hor imaanaya shareecada islaamka faahfaahintiisa ayaan dhuwaxa idinkugu soo gudbi doonnaa lix askari oo ka soo goostay maamulka koonfur galbeed oo lagu soo bandhigay magaalada tiyeglow ee wilaayada bakool waraysi ay bixiyeenna way kaga warameen waxyaabaha ay u soo tageen ayaa barnaamijka idinkugu haynaa qodobadaas iyo xubintii caafimaadka iyo warkii caalamka ayaad dhegaystayaal barnaamijka ku dhegaysan doontaan شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي
waa talaado caawa taariikhda hijiriyadana waxay ku beegan tahay labiyo tobanka bisha afaraad sanada kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada oo ku beegan afariyo tobanka bisha tobanaad labada kun afar iyo labaatanka qodobka ugu horeeya ee barnaamijka warkii caalamka waxaa inoo haya cabdiraxmaan beder cabdisamed cabdulaahi aad baad u mahadsan tahay iyadoo ay maanta ku beegan tahay maalinka xuska calanka dowladda xabashida etoobiya ayaa waxaa magaalada hargeysa ee gobolka waqooyi galbeed soomaaliya looga dabaaldegay xuska calanka etoobiya qunsuliyadda magaalada hargeysa uga furan etoobiya ayaa laga xusay maalintan iyadoo ay goobjoogayaal lahayeen xubnaha qunsuliyadda oo xabashida u badan etoobiya ayaa sanad kasta qabata xuska maalintan magaalada jigjig ee dhulka soomaali galbeed ee etoobiya gumaysato ayaa sidoo kale lagu qabtay maalinta calanka wasiirka arrimaha dibadda etoobiya ayaana wuxuu ka dhawaajiyey in calankoodu astaan u yahay xorriyaddii afrikaannimada sida ay baysee wakaaladda wararka etoobiya duqaymo kala duwan oo ka dhacay marinka khaza ayaa waxay sababeen istishaadka dad badan oo shacab ah iyo dhaawac kuwa kaloo fara badan hay-adda norway ee qaramada midoobe u qaabilsan arrimaha qaxootiga ee marinka khaza ayaa waxay sheegtay in waqooyiga khaza ay ku goodoonsan yihiin wax ka badan afar boqol oo kun oo ruux kuwaasoo aan aysan hoy iyo meel ay gabaad ka dhigtaan oo ay ka galaan duqaymaha ciidamada saynada yuhuudda duqaymo ay ciidanka yuhuudda si arxandarra uga geysteen waqooyiga ayaana waxay sababeen istishaadka dad badan oo shacab ah iyo dhaawac kuwa kaloo fara badan duqaymahan ayaa waxay sidoo kale sababeen inay burburaan madaadhis badan oo yahoy iyo gabaad ka dhiganayeen dadka barakacyaasha deegaanka safiid ee ku yaala xerada qaxootiga ee jabaaliya waxay ciidanka saynada yuhuudda ka geysteen duqayn aad u xoogan oo xagga cidhka ah waxaana duqayntaasi ku shahiiday saddex carruur oo aad u yaryar halkae dhaawacmeen kuwo kaloo fara badan sidoo kale madaafiicay ciidanka yuhuudda ku garaaceen galbeedka magaalada rafaax waxaa ku shahiiday dad badan oo shacab ah halkae ku dhaawacmeen kuwo kaloo aad u fara badan wariye halkaasu ku sugan ayaana wuxuu soo tabinayaa in dadka ee dhaawacyadu soo gaadheen ay ka mid yihiin kooxaha ka shaqeeya gurmadka degdega waxay sidoo kale duqeeyeen ciidanka saynada yuhuudda xarun ay kooxaha gurmadka qaabilsan xerada jabaaliya ku leeyihiin waxayna sheegeen baqaarkan ay ku jireen agabyo kala duwan oo gurmadda kuwaasoo loogu talagalay dadka ku sugan waqooyiga khaza ee goodoonka iyo duqiimaha kala duwan la kulmaya sida ay warar ku sheegayaan waxaa halkaasi ku shahiiday toban ruux halka ay ku dhaawacmeen wax ka badan afartan ruux oo kale dhanka kale waxay silsilado duqeymaha ka geysteen yuhuudda deegaanada kale ah beytxanuun iyo beytlaahiyah waxaana duqeymahaasi ku shahiiday dad badan oo shacab ah halka ay ku dhaawacmeen kuwo kaloo fara badan kooxaha mucaaradka ethoobiya ayaa waxay bilaabeen inay balliqaystaan waddada tareenka ee dalka ethoobiya maleeshiyaadka mucaaradka ee dagaalka adag kula jira xukuumadda abiy axmed ayaa waxay bilaabeen inay billiqaystaan oo ay boobaan biraha ku xidhan waddada tareenka ugu weyn ee waddanka ethoobiya taasoo sida la warinaya ay ku xidhan tahay nolosha malaayiin ruux sawirro lagu faafiya baraha ay bulshada ku wada xidhiirto ayaana laga dheehan karaa maleeshiyaadka oo furanaya biraha waddada tareenka ee ka imaata waddanka jabuuti maleeshiyaad ka tirsan mucaaradka oramada ayaan la sheegay inay qayb ka yihiin billiqada askar fara badan oo abiy axmed uu ka soo diray adis ababa si u difaaceen waddada ayana waxay la kulmeen weerar dhabagal ah wararka qaar ayaana sheegayeen dadka billiqada geysanaya aysan ahayn mucaaradka oo keliya balse dadka shacabka ethoobiya ay fuuqsanayaan biraha waddada tareenka sababo la xidhiira shaqola'aanta ay ka dhaxleen dagaalada sokeeye ee waddankaasi ka holacaya wax ka badan afar sannadooda kooxda fano oo arrintani ka hadasha ayaana mas-uuliyadda billiqada dusha uga tuurtay maamulka abiy axmed oo ay ku tilmaamtay mid fashilmay ciidanka saynada yuhuudda ayaa guryo badan ku burburiyey daanta galbeeda hay-adda bisha cas ee falastiiniyiinta ayaa waxay sheegtay in ciidamada yuhuudda ee weerar rasaaseenna ka geysteen xerada jiniin ee dhacda waqooyiga daanta galbeeda waxaana siday warar ku sheegayaan halkaasi ku shahiiday hal ruux oo falastiini ah halka ay sidoo kale dhaawacmin saddex ruux oo kale dad goobjoogayaalla ayaa waxay sheegeen in ciidamada yuhuudda ay xeradani xog ku soo galeen iyagoona sita gawaadhida cagafcagafta loo yaqaano waxayna ku burburiyeen guryo badan oo halkaasi ku yaala sida ay dadka goobjoogayaasha warbaahinta u sheegeen waxay sidoo kale ciidanka yuhuudda dhibaatooyin kala duwan ka geysteen magaalada alkhaliil gaar ahaan deegaanka xulxuul oo dhaca dhanka waqooyi ee magaaladaas waxaanay ciidanka yuhuudda si arxandarra halkaas uga geysteen gobodfalle kala duwan oo ay shacabka kula kaceen halka sidoo kale ay xidheen dhallinyaro badan oo deegaankaasi ku dhaqnaa kuwaasoo iminka xadgudubyo kala duwan ku maraya xabsiyada dulmiga badan ee ciidanka yuhuudda ciidamada ruushka ayaa waxay gudaha u sii galayaan koonfurta waddanka yukrein wasaaradda difaaca ruushka ayaa bayaan ay soo saartay ku xaqiijisay in ciidamadeeda ay la wareegeen tuulada levindiya ee gobolka zaburiya ee dhaca koonfurta waddanka yukrein ciidamada yukrein ayaa dib ula wareegay gacan ku hinta tuuladani horraantii bishii juun ee labada kun saddex iyo labaatankii markaas way ku guda jireen weerar rogaal celisa oo ka dhan ah ciidamada ruushka kuwaasoo weerar ku soo galay gobolka labada kun labiyo labaatanka wasaaradda difaaca ee ruushka ayaa sheegtay intii uu socdiyey howlgalka xoreynta magaaladan iyo gacan kuhaynta goobo muhiim ah ee beegsadan agabyada milatariya saddex guut oo yukreiniyiin ah guud ahaan khasaaraha ciidanka yukrein ayaana gaaray ilaa iyo boqol iyo labaatan askar oo dhimasho ah marka la eego xaaladda bari ee yukrein ruushka ayaa shalay iyo xadii ku dhawaaqday inay la wareegtay gacan kuhaynta magaalo muhiima oo dhacda bariga yukrein wasiirka dagaalka maamulka saynada yuhuudda ayaa booqday goobtii ay duqeyntu ka fuliyeen ururka shiicada ee isku magacaabay xisbullah wasiirka difaaca yuhuudda ayaa maanta booqday xerada lagu tababara ciidamada yuhuudda ee ku taala koonfurta magaalada xifa ururka xisbullah ayaa xalay weerar loo adeegsaday daroon ku weeraray xerada benyamiiniya oo lagu tababaray ciidamada difaaca yuhuudda gaar ahaan guutada galooni diyaaradda ayaa la sheegay inay si farsamaysan uga baxsatay hanaanka difaaca hawada ee yuhuudda tani oo hadalhayn badan ka dhalsay gudaha sahaynada wasiirka difaaca yuhuudda ayaana sheegay inay darsi ka barteen weerarkan si looga gaashaanto weerarada ceenkan oo kale ah wararka caalamka dhegaystayaal caawa waanagay intaa
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين
waa hagaag dowladda federaalka ayaa mar kale waxa ay muujisay sida ay u danaynayso in shisheeyaha ay gacanta ku wada dhigaan khayraadka dalka ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka xamse cabdibare ayaa wuxuu ugu baaqayay shisheeyaha inay yimaadaan xeebaha soomaaliya wuxuu sheegay in maadaama dhulka ay ka jiraan caqabado ay ka mid yihiin xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo aan shisheeyaha u ogoleen dalka in xoogga la saaro dhanka badda arrintan ayaa muujinaysa sida madaxda dowladda federaalka ay mar weliba u daneynayaan in khayraadka soomaaliya ay la wareegaan shisheeyaha iyagoo u gacaangelinaya shisheeya magacyo kala duwan leh waa kan xamse cabdibare oo leh haddii shisheeyuhu noo raaci waayeen jilib iyo jamaame amay habboon tahay in badda ay khayraadka ka gurtaan
dalkan maadaama isbedelkii cimiladu uu xoolihii iyo beerihii iyo dee culaysyo badanba adduunka iska jiraan inaynu sideenaba aynu bal u jihaysano dhinacan maritime oo aynu maritime state hadda isu bedelno albayba ku roon tahayba oo dhinacaas aynu xoog saarno foxka oo aynu infrastructureska iyo jidadka laamiga iyo aan saarno iyo magaalooyinkaba inaan saarno xeebta oo aan xaggaa u badanno albayba ku fiican tahay oon meesha wax walba keen because biyihii iyo cuntadii iyo wixii aan u baahnayn oo dhan meeshaasu ku jiraaye inaynu dal xaggaas u gurguurto noqonno ayayba malaha ku roon tahay ayaad isleedahay marka waa strategy u baahan daraasooyinkan iyo aan rajeynaya inaad si fiican inaad ugu cilmi baaris badan loogu sameeyo weliba dee ayaga hadda malaha badda waxaan u malaya shabaab ma fadhiyo marka nabadgelyadeeda iyo iyo istiqraarkeeduna inuu fiican yahan rajeynaya oo adduunyaduna imaan karto investmentina lagu sameyn karo haddii uu jangok iyo noo raaci waayey dhinacan maxaan ku dhahaa jilib iyo jamaami iyo hadduu noo raaci waayey waxay la tahay inuu noo inuu joogi karo areadan annaguna hadduu areadan investment lagu sameeyo keliyaaba nagu filan naga badan kaasi wuxuu u ahaa ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka xamse cabdibare oo muujiyey in dowladda federaalka ay danaynayso in shisheeyaha dalka soomaaliya u wada gacan geliso
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم
waa hagaag dhegeystayaal weli qeybaha hore ee barnaamijka dhow waxaa wareysiyada ayaan ku guda jirnaa qodobo kale ayaa idinku soo maqan balse markaan waxaad ku soo dhowaataan xubinta caafimaadka waxaa haalaaba inoo soo jeediya doctor qorax أمتنا تشبه بنيانا وليبقى البنيان قويا نتعاون في الخير جميعا نتكاتف في الحق سويا doctor waxaad caawa nooga warbixisaa cudurka loo yaqaano qoorgooyaha ama maskax garaadka cudurkani maxaa keena sidee lagu ogaadaa maxaase u xal ah بسم الله الرحمن الرحيم meningitis ama qoorgooyaha is an acute inflammation of the protective membranes covering the brain and spinal cord macnaheedu cudurkan qoorgooyaha la yihahdo waa cudur asiibaya ama ku dhacaya xuubka saaran maskaxda iyo xangulaha waxyaalaha keeno waxaa ka mid ah bakteeriyada iyo viralka iyo fangolka fangolka yacni waa bahda cambaarta qolo ka mid a waa soomaali cambaarta ka taqaanaa waa unqoladaas ee calaamadaha lagu garanaya waxaa kamid ah ee, saddex calaamad oo caanaha jirta oo loo yaqaano classic triad symptoms waa qandho aada u sarreyso madax xanuun iyo qoorto adkaata steve neckness waxaa kaloo lagu arki karaa matag tuuri ah oo qofka damku matagaayo matagiis waxay noqonaysaa projectile vomiting oo tuuri ah lalabo ee, nalka u dhibsado qaylada u dhibsado wareer iyo dawaqsanaan iyo ugu dambeyn inuu koomo galo iyo qalal ilmaha yarka waxaa lagu yaqaanaa meesha loo yaqaano ee godka ku yaalo madaxa qeybta hore ama loo yaqaano nushnushlayda soomaalida u taqaano kaasaa macnaha soo bararayo waa waxaan loo yaqaana intercranial pressure marka waa calaamada lagu garanaya waaye wuuna qalalaya ilmaha yarka wuuna qandhanaya marka haddiiba istaarka la keeno oo kale maxaa see loo ogaanaya cudurkaas cudurkaas iyo qaabka loo ogaado waxaa kamid ah clinical symptoms calaamadaha hadda aan soo sheegay iyo waxaa loo yaqaana cerebrospinal fluid analysis oo ah een, in qofka xungulihiisa xuub ka mid ah biyo ku jiro lasoo bixiyo kadibna kaljar lagu sameeyo oo kadib la ogaado bakteeriyada ama viralka ama fangalka ku jiro waa lagu ogaadaa Ee, waxaa kaloo loo isticmaalaa computerka nooca loo yaqaano ct scanka oo lagu cadaynayo maskaxdii iyo pressureka ku jiray iyo bararkiisa lagu ogaanaya intaasa ugu muhiimsan sida loo maamulo waxawaaye waa daaweyn cudurkan kahortag buu leeyahay kahortagiisa marka waxaa ugu fiican calaamadaha haddaad aragtay cunugaaga oo qandhan qalalaya oo qoorta adkaatay bilowgaasba haddaa aragtid sida ugu dhaqsiyaha badan waa inaad isbitaalka la imaadid waayo waxaa jirto boqolkiiba sagaashan iyo sagaal ilmaha la daahiya waa u dhintaan ka hortagiisa marka waa calaamada marka lagu arka in laga hortago meesha hadda aan sheegaya kale nushnushleeda loo yaqaano hadday soo bararto kale qandhada tanaa ka horeysa badanaa marka ayadana waa calaamad aad garin karti waay marka haddii isbitaal la imaado kaleeto waa daawo ku habboonaa la siinayaa daawuu leeyahay ka hortagiisa waxaa kamid ah calaamadaha haddii la arko in markiiba lala soo aado ka hortag waxaa kasii horeeya oo kale in la tallaalo tallaalna wuu leeyahay marka cudurkan waa cudur halisa ilmaha ilaa wuxuu u badan yahay neonetka loo yaqaano labaatan iyo sideed bir dhalan ilaa kuwa halka sano jiro dadka difaacood u dhacsan yahay dadkaasaa u badan waa yeeladaa u badan marka waa cudur halis ah ummadana ku dhex faafsan ilaahi subxana watacaala hanaga caafiyo wabillahi towfiiq وتحرك كالطير نشيطا لا تكسل وتقدم هيا في كل نشاط مرضي كن معوانا ايجابيا
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم
waa hagaag idaacadda islaamiga alfurqaan ayaad dhegaystayaal maqlaysaan waxaan ku guda jirnana waa barnaamijka dhuuxa waraysyada shabakadda ugu muhiimsan dunida ayaa la jabsaday iyadoona falkan u noqday mid saameyn badan dunida ku yeeshay internet arkiif oo lagu tiriyo inuu yahay webseetka ugu muhiimsan dunida dhanka kaydadka xogta gaar ahaan codadka muuqaalada qoraalada bugaagta iyo waxyaabaha la midka ah ayaa hawada ka maqan maalmihii lasoo dhaafay bartan ayaa la jabsaday iyadoona xogtii ku jirtay gebi ahaanba gacanta lagu dhigay in ka badan koob iyo soddon milyan oo ruux oo ka mid ah dadka dunida ku nool ayaa la sheegay inay bartan ku xirnaayeen oo ay si maalinla ah u adeegsan jireen webseetkan wuxuu ka mid yahay shabakadaha ay leedahay dowladda maraykanka waxaana la aasaasay kun sagaal boqol iyo sagaashameeyadii tan iyo markii in badan oo ka mid ah dadka ku nool adduunyada ay ogaadeen in maraykanka uu yahay cidda taageerada ugu xoogan siinaysa yuhuudda xadgudubyada ka geysanaysa magaalada khaza ayaa waxay dad badan oo hakariska ka mida bilaabeen in ay beegsadeen goobaha ugu muhiimsan ee maraykanka gaar ahaan kuwa ku dhisan internetka sida bangiyada wargeysyada waaweyn shabakadaha iyo sidoo kale goobaha kuwan la midka ah waxaana tanii xilligaasi la jabsaday mareego aada u badan kuwaasi oo lumiyey malaayiin dollar internet arkiif ayaa ka mid ah goobaha ay ku faani jirtay dowladda maraykanka iyadoona si maalinla ah loogu keydin jiray malaayiin xog ah oo ka mid ah dadka dunida xogtooda koox hakaris ah oo la magac baxay black mita ayaa muuqaal kooban oo ay soo duubeen islamarkaana ku baxaya luuqadaha raashiyaanka carabiga iyo sidoo kale ingiriiska waxay ku sheegeen in mareegtan ay u beegsadeen sababo la xiriira in dowladda maraykanka iyadu tahay cidda xadgudubyada ka geysanaysa khaza
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم waa hagaag dhegaystayaal weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka dhuuxa wareysyada idaacadda islaamiga alfurqaan ayuu idinkaga imaanayaa wilaayadii islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa waxa ay soo gabagabaysay olole dacwi ah oo ka socday gobolkaas waxaa magaalada saakow ee gobolka jubbada dhexe lagu qabtay munaasabad lagu soo afmeerayey olole dacwi ah oo astaanteed u ahayd kun caaliman aw mutacaliman taasoo muddo laba bilood ah ka socotay afarta degmo oo ay jubbada dhexe ka kooban tahay waa jilib bu-aale salagle iyo sidoo kale saakow munaasabadda way goobjoogahayeen culimo malaaqyo ducaad iyo mas-uuliyiin ayaa waxaa laga jeediyey kelimaad kala duwan ugu horeen waaliga wilaayada jubbada dhexe sheekh cali darwiish ayaa bogaadiyey howsha ay qabteen ragga ducaadda ah ee muddada labada bilood ah dacwada ka waday in ka badan boqol tuulo oo ka tirsan gobolkaas بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد يقول الله تبارك وتعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون وبعد إخوة الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام والعليال الله أيان مهد علينا سبحانه وتعالى اللي إنو سورة قليل khitaamka maanta aan u fadhinno oo khayr iyo wanaag fara badanno uu inoogu horeeyey muddo laba bilood inoo soo socday ilaahigii inoo suurageliyey ayaan u mahad celinaynaa subxaana wa tacaala allah ayaan uga mahad celinaynaa nicmooyinkiisa faraha badan ee uu nagu galladaystay oo aanan soo koobi karin ee cadad ahaan iyo tir ahaan aanan soo koobi karin sida ilaahay buu inoo sheego in tacudduu nicmatallaahi laa tuxsuuha waxaan soo koobi karna maahan addoonka keliya waxaa waajib ku ah nicmooyinka ilaahay uu siiyey kuwa uu og yahay uu dareemayo kuwuusan ogeynba inuu ilaahay uga mahad celiyo ku shukriyo yaana laga rabaa haddaan ilaahay uga shukrino oon uga mahad celinana ilaahay subxaana wa tacaala wuu inoo siyaadinayaa sida ilaahay buu inoo sheegay lain shakartum la asiidannakum walain kafartum ina cadaabi la shadiid ilaahay aan weydiisanaynaa kuwa ilaahay ku shukriya inuu ilaahay inagu dara waxaan ilaahay ka magangalaynaa subxaana wa tacaala kuwa nicamkiisa ku kufriya ilaahay inaguma dara bacda xamdilaahi jazaakum allahu khayran walaalaha ducaadda akhyaarta ee culammada ah ee hor fadhiya waan idiin mahad celinaya jazaakum allahu khayran wakhtigiina qiimaha badan ee qaaliga idinku ah oo aad ilaahay dartii u bixiseen idinkoon ujro cidna kaga rabin ilaahay iyo aakhire aad ku doonayseen ilaahay subxaana wa tacaala ha idinka aqbalo camalkiinana ilahay ikhlaas ha idinkaga dhigo subxaana wa tacaala saaad ogtihiin xamladan hadda walaaluhu ay sheegeen oo isimkeedu uu ahaa kun caaliman aw mutacaliman shicaarkeedun uu ahaa qul haadihi sabiilii adcuu ila allahi calaa basiiratin ana waman itabacanii muddo laba bilood ahay wilaayada jubbada dhexe ka socotay labadaa bilood ilaahay yaa ku mahadsanoo nabadgelye iyo amni iyo istiqraar inoogu dhammaatay soo sidaa maan way culaysa miyaa dareenteen allah ayaan uga mahad celinaynaa subxaana wa tacaala maalinkai ugu horreysay gobolka aad soo galayseen yaan ilaahay weydiisanayno lahay ilaahu khayr iyo wanaag inoogu dhammee alxamdulilah ilaahayno baryadeenni wuu inaga aqbalay nabadgelya iyo amniga inoogu dhammaatay muddada labadaa bilood cilmigana dee dadku markay xambaaraan da-doodu yaraan iyo weyninba ilaahay agtii miisaan iyo qiimu ku leeyahy cid kastooo ilaahay kitaabkiisa xambaarta ilaahay agtiisa miisaan culusiyay ku leeyihiin rag dhallinyaro waxaa tihiin wujuuhdoodu ee shabaab ah oo qurux badan maca daalik haddana rag colomaa tihiin oo ilaahay kitaabkiisa xambaarsan waxay socotay muddo laba bilooda oo ka soo bilaabanaysay bisha safar tobankeeda kuna eg maantoo taarikhdu ay tahay rabiicu thaani kun afar boqol afartan iyo lixda muddada labadaa bilood waxay ka socotay afarta degmo ee gobolkeennu uu ka kooban yahay magaalada bu-aale magaalada jilib magaalada saakow iyo magaalada salagle afartaa degmay ka socotay degmooyinkaa tuulooyinkoodaa culays la saaraya xamladu inta badan waxay ku wajahneed dacwatul aryaaf ay ahaydoo tuulooyinka iyo miyigay ku wajahneed oo dadka reer miyiga xoolaqatada yaa lagu dhex jiro oo dacwada la gaarsiinaya bifadli illaahi waraxmatihi tuulooyinka taqriirka sida hadda laiigu soo gudbiyey tuulooyinka la tagay ama maqaro waaweyn ha noqdeen ama kuwo yaryar ha noqdeen meelana maqaro ahaana loo joogi jiray meelana waa lagu faalali jiroo fallaariyaa loo diri jiray soo saameen raga aadi jiray oo soo booqan jiray waa la soo laaban jiray haddana rag kalea maalinka la diri jiray oo soo laaban jiray tuulooyinka markii laisu wada geeyo waxaa laii sheegay boqol iyo lixdan iyo shan tuulo oo gobolkan ka mid a jubbada dhexe ziyaaradiina iyo booqashadiina inay gaartay ilaahay yaa subxaana wa tacaala ku mahadsan boqol iyo lixdan iyo shan tuulo oo dad muslimiin ay degayihin qaarkoodna ay babilation fara badan ku nool yihiin qaarna laga yaabo dad kooban inay ku nool yihiin dacwada in la gaarsiiyo waa arrin khayra oo wanaagsanoo ilaahay subxaana wa tacaala aan uga mahad celinayno bulshada dacwada la gaarsiiyey afraadda tirokoobkoodana loo soo gudbiyey waa toban kun toddoba boqol sagaashan iyo shan qofood dadka aad la kulanteen tiro aada u fara badan wey tiro aada u fara badan wey toban kun iyo toddoba boqol sagaashan iyo shan ruux oo muslimiinah oo ilaahay kitaabkiisa loogu yeeray oo dacwadii nebi maxamed loo sheegay waa wax weyno waajib weyno aada inaga rideen ilaahay yaa uga mahad celinaynaa huma idinkana waan idinkaga mahad celinaynaa jazaakum allahu khayran dadaalka iyo juhdiga faraha badan aada bixiseen si aad ogtihiin dacwadan iyo ummaddan khayriyadda iyo wanaagga ilaahay uu ku sheegay wax aan ku mutaysanay waxaa weeye waa dacwadda macruufkaan farayna iyo munkarkoo reebayna wey ilaahi subxana wa tacala waatuu yihi kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas maxaan khayrulumma ku noqonay ummadaha maxaan uga khayr badnaanay yacni macruufkaan faraynaa munkarkan waa reebaynaa sooma haddii macruufka la fari waayo munkarkana la reebi waayo khayryadda miyaan helaynaa jawaabta waa maya ma helin waxa ilaahay uu nagu manaysto ummaddan khayrka ku siiyo waxaa weeye in macruufkana dadka aan farno munkarkan aan ka reeb marka waxaan idinka doonaya insha allahu tacala idinkula dardaarmaya qof walba ehelkiisa markuu ku noqdo macruufka faridiisa inuu wada khayrka inuu wada ummadda diinka loogu yeera waxaad arkaysaan maanta ummaddeena dhibaatada diimeeda ay qabaan waad aragtaan dadaalka iyo juhdiga faraha badan ee la bixiyey wixii hadda ka dambeeyana insha allahu xafladdii waa inoo xiran tahay ballanteenna waa ilaahay kitaabkiisa oon ummadda gaarsiina soo sida maan meel kastoo aan joogno soo intaa diyaar uma nihin xil wilaayada keliya saaran maha waa xil ummadeed ummadoo dhan buu wada saaran yahay gudashadeeda marka aanu wada istaagno jazaakum allahu khayran malaaq biyey axmed oo ah guddoomiyaha nuuqabada jubbada dhexe ayaa isagana hadlay wuxuu sheegay in ololaha dacwiga ah deegaanadaas aada looga baahnaa bacda salaam mahad allah iskale allahaasoo nagu galladaystay nimcooyinkiisa faraha badan ee aan la soo koobi karin nacam bilow i dhammaad aan lahayn oo la soo koobi karin allaha nagu galladaystay aan u mahadinaynaa way u weyn tahay islaamnimada nicmada maanta aan haysanno ee aan ku jirno waxaa lagu gaaray markii islaamnimada aan qaadanay ee loo istaagay jihaadka naf iyo maalna lagu bixiyey iyaan maanta midda aan haysano iyaan gaarnay ilaahayna gaarsiiya iyaan ugu mahadinaynaa soo dhaafiyey marxalado badan oo dhibaato ah dadku ay isdilayaan darishda laisu dilo aan la soo gaarsiiyey midaan maanta annagoo kitaabkii sunnaha ku dhaqmayno haddana macruufka isfarayno xumaanta iska reebayno ilahaasaan u mahadinaynaa bacdaa mahadda alle ee waxaan u mahadinaynaa xarakatu shabaab mujaahidiin oo juhdi badan ku bixisay in ummadda maqaasidu shareeca ay u ilaaliso maxaa yeelay ummadda haddaan la ilaalinin in laftooda iyo maalkooda iyo cirdigooda iyo sharaftooda in loo ilaaliyo waa shay min addiin ah maddii jihaad loo istaagay iyadoo dhinaca jihaad ka jiro cadowga la dagaalamaya iyo haddana ummaddii in jahliga laga saaro waxna la baro ay qaadatay xarakadu ma aha marka ugu horreysay xamlad dacwiga ay qaado marar badan intay joogtay way socotay ugumana dambayn doonto haddana xamladan dacwada ayaa laba bilood socotay walaayaadka annaga haddaanahay maxaa walaayada jubbada dhexe walaayadan waxay ka kooban tahay afar degmo waa bu-aale iyo salagle iyo saakow iyo jirib ilaah ayaa ku mahadsan intaba cadow ma joogo taas waa mahad oo ilaahay aan ugu mahadinayno ilaahay waxaan ka baryaynaa walaayad kale in cadow ka qaado insha allah waana ka qaadi doonaa taas markaan inta koobo xamladan dacwada ah oo ahayd kun caaliman oo mutacaliman walaayadeenna gobol iyo degmo intaba markii awaamirtii xarakada ay soo fartay way u istaagtay ilaah ayaa ku mahadsan maanta waxaan joognaha gebagabadeedii waxaan leeyahay walaayadeena waaligeen u sarreeyo iyo maxaafadooyinkeeda makaatiibteeda o dhan waxaan leeyahay jasaakum allahu khayran sida aad u istaagteen ummadda amarkii amiirka soo faray aad u gudateen u gaarriseen waad ku mahadsantiin ducaaddan inta fadhido iyaguna waxaan leeyahay muddo laba bilood dhabar adeegay samray gurigooda ka maqnaa waxaan idin leeyahay horta ajar taasoo marka hore waxaan ilaahay idinkaga baryaa maalin aan maanta ka baahi badantiin mid khayr u ilaadinsiyo ummad walaalihiina ah oo baa dhibaataysan baahan gaajaysan gaajada raashiin ma qofka bini aadmiga wuxuu ka kooban yahay ruux iyo jasad ruuxda waxay ku nooshahay cibaado jasadkana wax la cuno ummaddii ayaa waxaad gaarsiiseen inaad wax bartaan waxna fahamsiisaan hadda waxaa la sheegaya dad badan oo aaminsanaa fikrada qaldan oo lagasoo laga soo reebay maxaafadan waxay ka kooban tahay afar degmo xaqiiqdii waa afar degmo oo waaweyn degmo waliba ay leedahay dhowr boqol oo tuulo hadda waxaa dacwo la gaarsiiyey boqol kow iyo toban tuulo afarta maxaafado maxaafada jirib afartan iyo sideed tuulo maxaafada saakow soddon iyo laba tuulo bu-aale sideed iyo toban tuulo salagna saddex iyo toban tuulo ayaa dacwo la gaarsiiyey xaqiiqdii dadkii gaarsiiyey iyo xarakadii soo amartay iyo walaayadii iyadoona qaadatay u taagneed intaas intaba waxaan leeyahay miisaankii la adaygu kabo ummaddana mar kasta waxaan leeyahay walaayada ama xarakadeena meesha ugu badan ee ummadda maanta laga haysto waa dacwada maxaa yeele cadowga markuu soo duulay wuxuu u soo duulay dagaal qori la yimid qorigii waxba waa ku qaadi waayey wuxuu la yimid mashruuc ah in dadka dacwo la geliyo oo wax la baro lana baro waxyaabo oo waafaqsanaya shareecada dastuur iyo qawaaniin iyo waxyaabo fara badan xarakadu marka waxaa aragtay in ummaddii loo soo adeegsaday unesco ee loo soo sameeyey manhaj xarakadu marka artay idan manhaj manhaj soo samaysay ducaadna way samaysay ummaddii ayay marka ummadda waa lagu dagaalamayaa dagaal ayaa jaloolan ah xaq iyo baadil ah nimankan lagu heerarsan ee murtiyiinta jooga maalooyinkii waweynaa ummaddu waxay ugu yeeraan baadil xarakaduna waxay ugu yeeraysaa xaqa xaq iyo baadilna ilaaha wara u sheegay xaq unbaa aad guulaysan doon insha allahu haddana waa guulaystay marka xarakada waxaan leeyahay walaadaba dacwadan ee xamlada ah walaayadan boqol toban kow tuulo keliya maaha waa boqolaal tuulo waxaan ka codsanaynaa in dacwadan la dardargeliyo inta hartayna la gaarsiiyo waa codsi oon xarakada iyo walaayadeenna aan ka codsanayno marka eh, waa la dadaalay waktina waa lagu huray waktigaas ilaahay ayaan u ajar xisaabtanaynaa haddaan nahay walaayadii jubbada dhexe ducaadeedii odayaasheedii waa idin garab taagannahay waxaan hiil iyo hool la garab taagannahay walaayada habeen iyo maalin in ummad dacwo la gaarsiiyo waxaanu nahay diyaar haddaan nahay odayaashii dhaqanka walaayada jubbada dhexe marka xamladan oo socotay muddo laba bilood akhtaamkeeda maanta anigu waxaan uga baxay halkaas mid ka mid ah ragga ducaadda ah ee ololaha kun caaliman aw mutacaliman waday ayaa sharxaya deegaanada ay dacwada gaarsiiyeen iyo qayb ka mid ah natiijadii ka dhalatay jubbada dhexe waa afar degmo degmada jilib degmada bu'aale iyo degmada saakow iyo degmada salagle xamlada muddadeedu waxay ahayd laba bilood bil waxaan ku soo jirnay degmada jilib iyo degmada bu'aale tuulooyinkoodii haddaan wax ka xuso tuulooyinka degmada jilib oo aan xamlada ka wadnay waxaa ka mid a tuulada hargeysayerey mareerey shaangara fungamoyo kalanje gaduudey hilashiid barakimajiindo waxaa kaloo ka mid a dhaay barwaaqo lugooshow buula barwaaqo kala guur ceel muslim iyo kuwo kaloo fara badan ayaa ka mid a dhanka bu'aale waxaa ka mid ah tuulada caanole qardhaale raaxole waxaa ka mid a hurufle farbitow manaane kaskey iyo kuwo kaloo fara badan Deema- deegaamadaas aan soo sheegnay oo ah degmada jilib iyo degmada bu'aale waxaan ku soo jirnay muddo bila Eh, degmooyinka saakow salagle ayagana muddo bila yaan ku soo jirnay tuulooyinka saakow haddaan wax ka xuso meelaha aan dacwada ka soo gudanay waxaa ka mid a baqadey waxaa ka mid a gaduudey waxaa ka mid a luubuul masaarweyn dhanka salaglana waxaa ka mid a barowdiinle gaagura kotey iyo afari dhulkaas ayaan soo marnay dhammaantoodna waxaan gaarsiinay duruustii loogu talagalay oo ay ahayd maraatibuddiin islaamka iyo arkaantiisa iimaanka iyo arkaantiisa ixsaanka ayaa ka mid ahaa waxaa ka mid ahay macnaa laa ilaaha ila allah waxaa ka mid ahay arkaanu laa ilaaha ila allah shuruudu laa ilaaha ila allah ayaa ka mid ahay towxiidka iyo qaybihiisa ayaa ka mid ahay waxaa ka mid ahay shirkiga iyo anwaacdiisa ayaa ka mid ahay faatixada ayaa laga soo saxay dahaarada ayaa la baray si camali ah salaada ayaa la baray si camali ah ataxiyaadka ayaa laga saxay waxaa loo akhriyey kutubada alwaajibaad almutaxatimaad iyo kitaabka duruusul muhima si gaara waxaa loo baray meydka sida loo diyaariyo sida loo dhaqo sida loo karfaniyo sida janaasada loogu tukado waxaa kaloo la baray akhlaaqiyaadka wanaagsan ayaa lasoo baray waxaa kaloo jiray muxaadaraad fara badan tajamucaada jiray waxaa kaloo jiray dad badan oo waalnaa oo la qur-aan saaray bicawnillah isla markiiba ay ka kaceen ayaa jira waxaa jira dad xanuunka le haayay la qur-aan saaray ayaa jira marka waxaa jiray toolweyin oo dugsi aan lahayn oo macallimiin loo qabtay dugsi laga asaasay intaasoo dhan ilaahay baa ku mahadsan subxaanahu wa tacaala gabagabadii sheikh cabdalla nuurudiin oo ka mid ah culimada ayaa gunaanadkii dardaaran muhiima u jeediyey ducaadii ololaha dacwiga ah ku howlanaa بسم الله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمد عبده ورسوله ما بعد فتح الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولتكن منكم أمة يدعو إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر إلى آخر الآية آية الأخرى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر إيه إلهي بقى ما تسكن سبحانه وتعالى نو كل مكان كان سكوغونا إمادني نسي نعمة الإيمان هذا نو قال لديس دتكي إلهي أمانة ولتكن منكم أمة يدعو إلى الخير وبط الذين كهلا oo dadka u sheegaysa khayrka macruufka faraysa shartana reebaysa ilaahay marka wuxuu ku tilmaamaa dadkaas dad muflixiinna oo liibaani dhanka kale ilaahay wuxuu tilmaamaa subxaana wa tacaala ummadeenna inuu tahay khayr ulumma sababta uu khayr badansi inay tahay ta'muruuna bilmacruufi wa tanhuuna cani ilmunkar macruufkana waa faraysii munkarkana waa reebaysii marka dadka waxaa lii sheegay dadkii barnaamijka isu taagay dacwata reebo inuu yahay waa liibaan meeshii ugu weynaad shaqadii rusushi qaban jireen waa shaqo ka mid eh marka waa shaqo ka mid eh sababta ummadda haddii la iska sii daayo ilaahi wuxuu tilmaamaa wattaquu fitnata laa tusibu lidalamu minkum khaasa dadkan xumaanta suubinaya in loo helo dad macruufka fara mukorka ka reebo haddii la waaya musiibada ninka fiican in ninka xunba waa wada asiibaysaa waa camimaysa ha waa camimaysa saas darteed marka liibaankii meeshii ku juri baa marka ilaahay marka idin waafajiyey nawada waafaji marka waxaa loo baahan yahay marka doorashada horta anaba iskeni ilaahay baa iskale doorashada ilaahay ku doorta horta in lagu shukriyo in lagu yidhaha warkaale ummaddan wax u soo sheeg waa doorasho oo ilaahay xaggiisa ka imaaday marka waa in marka lagu mahadiya lagu shukriya ha lagu mahadiyo oo lagu shukriyo dee guryahaada meelaha iska joojoogi lahaay warkaale soo faa'iidaysa qofka marka wax sheegaya hadallada sheegaya naftiisay ku laabanaya naftiisay ku laabanaya sababta waxaa jira waxyaalo badan oo adiga dhaqanku ahaan lahay laakiin haddii ummadda la hortaagta ka wareeganaysa marka marka waa nicmo oo marka ilaahay macnaha nicmadaas marka waxaa loo baahan yahay marka in lagu shukriyo kow arrinkan horta sida hadda shicaarkaba hadda daaciga sheegay ninka horta ummad wax faraayo horta inuu noqdo nin aqoon leh in horta is-dhisna wixii noo dhima iska waxay waa nudqada koobaad nogula baahan yahay nudqada labaad al-itqaanu alcamal shaqada inuu loo qabto si sax ah ha qofka sida wuxuu sheegaysa aadaab iyo maxaa ku sheega xigmaa jirta ha marka sax leh qalad alla sheega ma aha laakiin aadaabta dadka lagu waajahayo aadaab dadka lagu waajahayo bilaa dukaan ilaahay abuurta asagaana yaqaano weligeed afxumada waxay ka imaadaa ninka qalloon xaggiis in marka adi lagaa helo markaan dan usluub oo nin dadka soo jiidan karo dadka soo dhawaysan karo noqoto nudqada kale inuu la hela ikhlaas waxa sheegaysa ina kaa noqonin walaayaa ku dirti insaanaa lagu yidhi waa lagu diri in kaa noqonin adoo fulinaa shaqada walaayada haddana wix ikhlaas kaa noqda alla dartiis kaa noqdaa sababta waxaa la yidhaha kelimada intii ka soo baxda qalbiga ummad waa ku intifaacda ha la yidhaha laakiin haddii ka soo baxda carabka ummad kuma intifaacda ha idaa kharajat ilkalima fi lqalbi taqacu fi lqalbi yaa la yidhaha wa tu'athir hadduu qalbi ka soo baxda qalbigay ku dhici waana saamayni hadduu carabka ka soo baxda taqacu fi ludun walaa tu'athir baa la yidhaha ha walaa tu'athir ina marka nagala helo marka ikhlaas waxa qabanayna wax qalbigeenna ka soo go-ayo noqda waxaa kaloo nagala rabaa waxay sheegayin annaga inu ku dhaqanno annaga ina naga muuqdaan ha dadkii hore waxay ahaayeen dadka iyaka usluubkooda iyo dhaqankooda baa dadka iskii ka qanci jireen intii hadalkoodaba la gaarin hadalkoodaba la gaarin marka waxaa marka nool waxyaalo badan baa marka nool baa insha allahu tacaala marka ilaahay baa khayrkaa idiin doorti in hore loo sii wada qofka inuu dariiq ilaahay subxaana wa ku hanuuninaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam haddii saxiix ku qoran calaykum bisidqi faina sidqa yahdi ila albir faina albira yahdi ila aljan rajulka kabasuulan u sheegaa xataa yakun cind allahi sadiiqan wuxuu leeyahay war waxaa laasimtihiin runtu haa war runtu laas calay bisidqi faina sidqa yahdi ila albir waana kelimatu lbiri waa kelimu jaamica ilaahay rasuulku wuxuu leeyahay khayro dhan baa kugu hanuuninaysaa faina albiri yahdi ila aljanna berin waxaa ku hageemina jannaa ku geynaa hol ha marka uu leeyahay rasuulka ninka ka mas-uulaaya inuu run sheegaaya ilaa ilaahay agtiisa looga qoro sadiiq ha nin run badane waa faciil waa nin run badane intii looga qoro shatriga daba xadiidka waa cagsi marka waa cagsi iyaakum walkadiba faina alkadiba yahdii ila alfajuuri faina yahdii ila annaar war beenta ka digtoonaada war beenta waxay ku fajirinima faajirka kelimadaasna waa kelimatul iidana jaamica fajuur xumaanoo dhan ay kuu kaxaynaya waliba kuga hanuuninaysaa xumaanoo dhan ay kuu kaxaynaya ha ha xumaantayne inalfajuuru yahdii ila naar marka marka naar lagama kaca insha allahu nudqada kale asidqu inuu ku dadaala intaasaa kusoo gebagabaynaa wallah aclam billahi towfiiq assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي وحيد العمى لدين
waa hagaag wilaayada islaamiga ee bakool ayaa waxa ay soo bandhigtay lix askari oo kasoo goosatay maamulka koonfur galbeed kuwaasi oo lagu soo bandhigay magaalada tiyeglow ee wilaayada islaamiga ah ee bakool askartan ayaa ka waramay waxyaabaha ay uga soo tageen ciidankii ay ka mid ahaayeen أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وأشهد أن محمد رسول الله magacay mayba leerhay isaaq idowriinoo leerhe deegaankayna godgamaasu murtadiinta mayba ku kubiirahiin degmada weejid madi hora yaalmalena gaaday wal gaaladmadii wadanka galaasi ay tahiin maybaa ku kubiirahiin weejida ku kubiiri meela dhiibownani kafuri meela goobnani aruri lama kuntumi afartanan hogaade hodurana nijey hodur madina nijey tababarka meelananin kafuri etoobiyaan iyo soomaali iska jart oo soomaali in badan iyo tababarka biyaayan marka meela tababar muddo sagaal bilood ee ka qaadani tababarka dhatis mayba layska baraahiin ada roor iyo bushab iyo walsaas amal ee layska barahay wal faa'iidada kale ee wadaagi ma lahayn madi tababarka dhammaysanay muddo sagaal bilood kadib meela hubnanaysii guriyaalkii leerhay ah ka shugay iyo meelanaysii dhowr bilood meela roognay weejida anbay markan anoo shiliday ah oo anoo dulqaad waay macnaha baahada jarta iyo nay rafaadka iyo anan dulqaad waay baahada mayba kumid ahaitay horta raashin humo iyo caafimaad humo iyo mayba kumid ahaitay daryeelaan iyo kumid ahaitay saas darteen ku tawi ee weejida seedi weejida sanadku ama la roogi kadibna waa gebi ahaanba isku kabayba weerar badan aan hanay qaadi oo hamiin iyo ada mar wada maraana bahaato may ka tirsanayay geebtilihidaanaada ka tirsanay oo weeji roogta yaa kumid ahay alxamdulilah ilaahay may baba infuda inaana isku kuba dibna ana hooleyn qobsadotina muslimiinta dib hanla hariir anayna adana ilaahay aan kunagdo maylaraadina muslimiintana anan kooy gacmo furugnahay dhawaayan mayba faringaan dira lahay iniyo ilaahay ignagadaano muslimiintaas ku dhex galan oo adduunyaada iyo waalidinta iyo deegaanshu han iskunagadan taasa farilahay haddii ilaahay magaaga humawtriga leera weejida ku kooy daana salmaandeer ku tabi weejida seedi weejida obana seedi ma usliya ka beeri moornaarada oona hay saldhiga baalisananay kuus shagu un hor obana mele hor dhibo mele gelin gorgo injejelinasi kunshirin maylasi aan maagla islaamnimadan ku banni meelilasin ka jarni ilaa marshis gorida ninin kooy shaana dhibilay nineer wali busha ninin ku qaaday suuga walaayar kor la dhaqaanay walaawo ilaa marshi dhagaalahan ay ba unuba baahnay kooy ilaa marshi walaa kadadugsana gali haani waxaan hob un daduqnina ilaa marshi goridaha ku kuusol yaleer gorida sidin noo kuusida suuga daana daana ka dhelun nagani ge horona limankan khiyaanan may na erena hoba gorida lisi ma usleytin lamba shambol dolara bali hadi asan eren shante bol dolara bang ikada ibahayti mudlumnimada ku bali hayti ilaahiya hatin hadni reeday saadin alilay mudluminta bajarugna hob ilaahiya er gaalmada suu ku baha ilaahiya marshe mudluminta telefon dirsini hana dhawayti saadin alilay ilaahiya marshe burunliro musliminta ge kala roog wahay dhawaay ilaahiya marshe khayra lahay dhawaay murtadiinti weejidayti akutabi ilaahiya in ku magan galay haani ka jaraan rafaad idan horiroan aniba ogsan musliminta sidii unaneen dhoaan sinasin dhoaayaan dhibta makridahay kooy ilaahay marishiya galgisa dhibma dheefan yaalna ye ogsanna reedhas ugubaanga fada isaaq duro maalinga li ere bay dhowun ardeeda deeganka egi yaalan kun dolar ha in sheegi kun kun dolar iyo dhardeena kun kun kooy hadilo igali kun kun dolar yusuf taakin in ballan qaadi ma uziita arde madaxa aha waa na erimida dembu bay dhow ur ha ku qaadi urigi weejida shaani kunki dolar armadi dembu waay lan ardeeda maray masruufnin hay mala madoo sagaalun qaadanima horkel kun ma qaadan weejid hooba koyn hor dham gurle shaangne hooba koyn hatina arda idin alfaday uga le rig badan ah kooyel ku sayl madun sagaalun ka qaadane arda ibar ko bir rugena nihin asraade ku baada idin weeri arda gurle gadol gale guriyaal oo sodon amal ee lagade sodon ki hatan madki dem arda galko arda lamigo kale arda wala halaya meelu arda wala suuqde ala wala kalaya aan halan balanga liya guridan ah ku qaado uga le rid ilaahay hoob er arda walaagi dhon arda hoob nagdan arda an walaan arda in faylahan ya ugaadi lama sinaya sanadkoo gurigodi sanadka lamaad waaba guriidaba maqun sidii maqunaayeen guriidun amadan loogaadi hatalikaro guriidun seeka hela asan wasameynta inkajeeyasiya ragdaada ku fikiraay gurigii madan la ogaaday dhatama dhaaya way makadaaran lan walaa indhibo waay aragda eday adduunyada ina rafaadeen wasameynta aragda koinis dhiibo aragdeeda walaan waa abwaaytay ogaaw egalli bili aragdeeda kun unubaka koyne higaasjee shambogola la siin dhiibiya arda masheerkin shambogolaha nagaday ogaawa mid been ene neri ini beng etungnuba korkana ku gordaana dareemani riid iyaalka iyo ne arda ida ini an weydiyo biilido lahay dhawaayo ya arda ada ya ankooy hatan dhibam argohay walhay dhawaay ardaad haani rafaasanaayay ardaad ardi an ikin rafaasanaayay inni has dhiibanoo kooyanoo rafaadki ha ku baxan gaaladaas galanti ha ku baxan ya argdaada ilaahay inku tuugee andool yaro idin diranaysaan ama maga shaqayso gabu kuwa dolow leera askugu shaqaysido may iduufiyay shiidhaan yoontay jinka iduufi limunta oo waa naradka mawsiiti leeraayo shiidhaan ay galayhin yoo ka duufay saasa miiligaseedi degmada weejid madiuna saanay manahanin gudbay harada mawsiit oo saldhig oroosa mudana miiligasaadina war oo shaqee oo hataan saase oo meeleeh owdin meeleeh intiin tukorana gorin hormaysiina horna shagana horma igiliina markan halka may haayahin anhe langurlaana lahaayahin door omin lekere waxaan gabkula isku seeday walaasku aamay suugila dan iskure dan lee kaarka ee ujee inka gudi mooshumaay aya un hebeesanin inshay elenka adduunsi dhan waxaa meebrosan gurijee leere una dun meelishayne waa unugu fayidne oo wax ku dhafna melee bogna gooyi yoontay adduunilaayo yoontay rafaad mara kale wax ku dhafna melee beesa oo una lili been sheegay beesaa salasan seneeri waayni madan walaa maynagatayin walaago gabkor dhaanbu wala oo gabiil gabiil iyo walaasle haayna madan hoob walaa yarkoo bad ina doorsay madan gurijii oonta walaas badda ku hoobiya un hordaanba guri nas waana limantale maa kaarkan gubday madan maagahe beesi elenke adkooti wala ambati mushma bilashay mabane wala ambati bhowaite madan ari haladan samasiinka eh siin kunta i olaasana galle madan saasa madan halkan ayahe madan ata madan mi madan kanolo faday oo dadka muslimiinta adkoota ku dhaha bati koos ku dhaha galay gali ilaahay fudaay madan saasa geekata kooy buruna kooy si sharfleela inka dhawaay riyaas laangata wala in dhimi oo may sawalanjara intaas leem arne si sharfleela inka dhawaay riid limantaasi may faringa endiray elenke horta rafaad qabaa ana waawigiya maag ay miili inka bogna gohnaane nafa nafa ma adabto maag nafa miili maag rebat mashmoya ku hayang mile in isku koyano muslimiinta isku dhaha galaano adduun shaqobsadana yar fade maagay isaag deer aadin yelere walay ma usleytii ahay weejida roogi markaana kabiilayna reer baadi ahay walagaa ku tabi weejid ma usleyka nagdi ahay goril meelinniisi dhibme dheef mangaran ini muslunlay ku dhakano gaalalay ka dhakanoon iyanagani iyagana iska anfaawayni lamasina iyo meeli gorig kolankaana kagjari gorigini gorilan kooleniinkadi ahay lansheeqa nooqaadi wala dhawaasana masheera qaadaasana kooya migil duurka laaku gubii hoa meefataan hungurijeyd hungurina horma kahelna aakirbeelay midi keelnima hunguri horma kahelna hunguriniin kueri koley wal muslumnimada dilinoo gubiyaw dhahayma hunguriba majarin muslumnimadii madan koo inuskunagdana gali walayna aalsho umbaguayni weerarko unalaniiqaadi jer weerar unaqaadnima jer weerarka laniiqaadi weerarko ciidamo badan oo harado e iyo hayti aman hamiinga iyo weerar laniiqaadi weerarka isugaayno lankii wala kadidere kadidere kana nasiibsaday ada madi waa baryayba aawkii madi ooganta ka dhimatan gaal baktiya haadafada indana galli waagasi ka dhatanba ooba goriil nooqaadina alhamdulilah la erni dagaalkaas kadib se muslimiinta dhatiya kaseeda sanga lahayni geeka deegaankii boor unlisho sifayle laninka dhohay muslum iyo helnay sifayle laninka dhohay intii reed jiraano gaaladena ilaahi ha kusaldara ilaahay inay gubiyo fadaan muslimiinta joogan bahan gaala in muslimay walkale muqodhaho diinta barni eray ina dhabaytan ogaani innaas ku kubatan ilaahay jihan naga tanga fadee
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى
qodobka ugu dambeeya ee barnaamijka ayaan dhegeystayaal isla soo gaarnay baarlamaanka dowladda federaalk ayaa maanta waxaa la hor keenay xeer lagu sheegay inuu quseeyo caruurta kaas oo ka hor imaanaya shareecada islaamka xildhibaan fiyoor oo ka mid a baarlamaanka dowladda federaalk ayaa wuxuu sheegay in xeerkan uu ku qoran yahay in qangaarku yahay sideed iyo toban sano taasoo ka hor imaanaysa shareecada islaamka haddii aan guda galo sharcigan da'yarta qodobo badanaa jira oo markaa u baahan in gudaha loo galo tusaale hadda waxaa jira ujeeddada sharcigaa la yidhi qodobkiisa saddexaad in la qadariyaa la yidhi culayska maskaxda midda jireed ee da'yarta lana siiyo adeeg dheeraada si loo ilaaliyo xuquuqdooda waxaan u baahannahay inaan ogaano adeega dheeriga waxa uu yahay halkaa kuma xusna markaa waa in la sheegaa adeega dheeriga ee ay u baahan yihiin muxuu yahay taa horta waa in la soo saaro qodobka xigaa waxay tahay oo runtii aad isugu dhex jira waxaa la leeyahay sidoo kale qodobka afartanaad ee heshiiska caalamiga xuquuqda caruurta maxkamadda waa in si buuxda awood ugu ugu ugu maxkamadda awoodda u leh baa la yidhi dhegeysiga dacwadda lidka ku ah qof kasta oo da-diisu ay ka yar tahay siddeed iyo toban sano waayahay isla meeshaasaa waxaa lagu leeyahay da'yar waxaa loola jeedaa qof kasto oy da'diisu ka yar tahay afar iyo toban sano qof kastoo da'diisu gaartay afar iyo toban sano kana yar tahay siddeed iyo toban sano aad waxaa isugu eh, lifaaqan oo aan kala caddayn Eh, da'da waxaan codsanayaa habdhowrayaasha inay eh, aamusaan habdhowraha iyo tiimkiisa Een, meeshan waxaa jira afar iyo toban sanona waa la leeyahay siddeed iyo toban sanona waa la leeyahay da'yar waa afar iyo toban sano siddeed iyo toban sano ka yarna waa la leeyahay sharcigani waa in uu do isugu bayraawa inuu aado shareecada islaamka sida ay qabto qaangaarnimada waa inuu sharcigu aado ma aha miya in sharcigan loo caddeeyo inuusan sharci eh, waafaqsanayn qaangaarnimada eh, islaamka ma aha in siddeed iyo toban sano meel lagu sheego meelna lagu sheego afar iyo toban sano arrinkaasi dhibaa eh, ma wanaagsana waana arrin hadhow keeni karta in si qaldan loo isticmaalo
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد waa hagaag dhegaystayaal intaas ayaan caawa ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka dhuuxa waraysyada kan mid la mid ah inta aan dib ugu kulmi doonno assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي